barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkanna waxaan idinku hayaa qayb kale oo xiise leh oo ku saabsan sheekada gobaad toddobaadkii hore gabdhuhu waxa ay ku gacan sayreen guurka odayaasha laban waxaana laga hayey oday daaweyn hareeraheenna boos ugama bannaana ee gayaankiisa raadsado horaase loogu mahmaahay rugcadaagiisoo rogaal celi talow odayaasha laban maxay isku difaaceen gobaadeen abtaay odaygaa muroo dhaco guxushaayamaan afartankiibaan gaw idhi geedkaan qabsado beelaantii go-aysaa iminkaaban gaamurayn gurigaan ku wadaa geelaan ku qaadaa gogoobaan haystaa madhin loo galaanahay waxaad sidoo kale maqli doontaan cosay mahadago cudurkaahaya
weys sheekh nuur oo ah nin dhallinyaro ah oo hoteelada iyo goobaha lagu caweeye ee magaalada muqdisho ka garaaca heesaha ay qaadaan fanaaniinta waaweyn ee soomaaliyeed waxaan sidoo kale idiin hayaa wariye soomaaliyeed oo markii u horreysay dhowaana soo gaaray dalkan maraykanka oo ka sheekaynaya waxyaabaha ka yaabiyey waa caawa iyo caweyska washington aan ku bilaabo sheekada taxanaha ah ee gobaad toddobaadkii hore gabdhuhu waxa ay ku gacan sayreen guurka odayaasha ladan waxaana laga hayey hadal ay af buuxa ku yidhaahdeen oo ah oday da-weyn geestayada boos ugama bannaana ee gayaankiis ha raadsado hase yeeshee odayaasha xaggooda biyo waa laga kabanla'yahay weli ismaaciil xuseen farjar oo sheekada taxanaha ah soo diyaariyey soona jeedinayaan idinku diya
waa mar kale iyo silsiladdii gobaad toddobaadkan aan ka horraynaya hal abuurka da'da yar siciid jaamac maxamuud oo ku nool dalka norway ayaa maanso uu soo diray wuxuu su'aale iska weydiiyey horta gobaad weynu haynaaye wiilkii ay isjeclaayeen ee silsiladda ay wada bilaabeen talow xaalkiisu xaguu ku dambeeyey jiibsadaan giraanta ah heelladan gamaamadan markaan soo gunaanaday gees kale ka furato daabkiina soo galay waa su'aalo gaabane ninkii gabayga furayne caashiqii miyuu guray isagaan god lagu fidin miyuusan i guddoonsaday hamigii ma gaarine himiladii ma garamaray gundhigeedu wuxuu yahay galaayuuska hadalkiiyo gunna kuu aroortiyo gabadhaysa siisiyo gaari baa ku doontiyo gobaad baa sugaysaa cabdi ow galgalashada falaaran go-ayn baa geesahaaga taalloo meeshu waa garciideed haddaad tidhi gaf soo sheeg v o eeda soo geli gabagaba rogaal celingeed meel ka baxay oo guud ahaan bislaadoo gurashada diyaar u ah ninkii maalka geliyena gacaltooyo awgeed uu jacayl la golongolay ilma gobo kasoo tidhi gal xareed la jiibsaday xariif lagu gamaamaday gaaf loo sameeyo galbiskiina uu dhacay dhallinyaradu goobtaa gabayada sabciinka galab ay ka tiriyeen bal inaa guracan tahay bagistaan usoo gurma wax loo garaabaa howraaraha guud hadda gaaxda joogtaan uga sii gudbaaya halgandheer ma aad gudan halka guushu kaa taal gacallow ma aa garan googaada heellada boqontaa ka goyso heegada ma aadkayn iyana waa gaf kugu maqan gobaad waxay ku soo tiri haba gola ka fuushay garwadkeeda hanashada gardarrada ma hiifnaa xaqa mau gargaarnaa ragga guud ahaantii waa wadagayaane arrinkaygu waa game inta ii garaabtaay abaalaan go-ayn hela waxaa guud haldhaalay geyigeenna laga helo raggu yuusan gees marin waan gartay siciid malaha dee fariimo badan ayuu ku ganay hal abuurkaa jooga dalka bakistan haddaba haddii siciid uu su-aalo iska weydiiyey wiilkii gobaad ay wada sheekaysanayeen layla cali faarax oo ku sugan dalka sacuudiga ayaa iyana waxay la talinaysaa gobaad iyada oo tusaalayaal badan usoo qaadanaysa inkastood ka guurtood goobtii aad ku dhalatiyo ka hayaantay geyigii inkastoo gayaankaa geesahaaga joogaan anigoo og gabadh yahay inuu calafku gaadh yahay kala geeye labadii toban gu-iyo dheeraad kalgacayl godlaayo oo caashiqa ka godob galo midaan kuu gudmaynoon garanayn waxaad tahay dabar kuugu giijiyo bal haddana garwaaqsoo dadaal baa ku geyn kara guushaad haybinaysae intaan meherka guudkiiyo gundahaaga imanoo nimaan caashaq kuu gelin guri aada la degi layd adigoon gu weynayn intaad gaabis noqon layd ama aad ka gudi layd goor mugdiyo habeenkii mar kaleeto geenyooy intaad gabadhaclayn layd xusuustii guyaal iyo intaad gocan lahayd xaal goor hore ku seego qoomama ku gubilayd talo kaa guracantaa jeer dambey ku geysaa maantay kula gudboontahay ee fursadaha ha gees marin kalgacaylka guunkii weligii ma gudho oo qalbigu ku gaaxdaa marba soo gudlanaya ee wacadkii ha garab marin waaye aada gorfayseen gundhigeeda maansada aan soo gabagabeeyey gabanada dhammaantood geesaha adduunyada gabayada ka soo diray samir iga guddoonsada geeraarka ugu sheeg toddobaadkii hore waxaa aada loogu fogaaday oo wax laga sheegay odayaasha ladan ee lacagta haysta kadib markii ay dhaheen googo-a lacageed ee aan haysanno ayaa gayaankayaga noo goynaya haatanse sheekadu waxay maraysaa ruugcadaagii soo rogaal celi maxamed axmed cali oo ku magac dheer abwaan cali goox oo u hadlaya dhinaca waayeelka ayaa wuxuu u jawaabayaa dhinacyadii soo daandaansaday koowaad way tallowdoo wataha inanta gudubto yuu kamay gaadho la dhammaangalay tidhi aniga haykal baa gudubtiiyo garabsaarku noo yaal yarkan jooga guriceel ibraahim waa gullaadeeyey ma garaaradii iyo gabayga wax kuu dhimay armiyaan garaadkiiyo gugur kuba buuxsanin waagii geel la dhaqan jiray gudbe maalmahoodii tacliim baanu gaadnaa tacliim baanu gaadnaa dayaxaanu gaadhnaa ay gogashu noo taalo gabaadeen abtay odaygaa muroodhacog xushaaya maanihi afartankii baan gaw idhi geedkaan qabsado bay laantii go-aysaa iminkaabaan gaamuray guri aan ku wadaa geelaan ku qaadaa googoobaan haystaa madhiloo galaanahay mid kastiba ha goohee mid kastiba ha goohee gabay dhaabadiisii haddii aanan ku baas jirin haddii aanan ku baas jirin gobadu waa hantiyayaa waana guursanayaa gacladayna way noqon waan gartay aad bay u mahadsan yihiin saaxiibada maansadan ka qayb galay dhegaystayaal waxaa naga xasuusinaa in maansooyinkan oo faahfaahsan oo dhammaystiranna aad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta ee bixi doona idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee berri haddii rabbi idmo haatanse waxaan dib idinku wareejinayaa caashe ibraahin aadan caashe cuud oo halkaas inooga sii wada barnaamijkii cawayska washington
aad ayuu umahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo silsiladaasi gobaad nala socodsiinayay welina waxaad la socotaan barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a axmed cabdiraxmaan jacket oo ka mid a wariyaashii warbaahinta hoon afriga ee magaalada muqdisho ayaa hadda ku sugan magaalada atlana ee gobolka georgia jacket waxa uu caawa barnaamijkan caweyska washington la wadaagaya qacdii uu dalkan maraykanka yimid iyo wixii isaga ka yaabayey jaakad oo kusoo dhawow marka hore barnaamijka caweyska washington waxaadna iigu bilowdaa horta halka aad joogto waxaan joogaa gobolka georgia alana alana atlanta
ah waa lay baray waa tahay waa lagu bar waxaa lagu yidhi alana u dheh ahay waa gartay jaakad waxaad iga warantaa muddo dheer de nin soomaaliya oo soomaaliya muddo dheer soo joogaa tahay wariyaa tahay wariyaha intaas indhihiisa wax un bay qabtaan ma og tahay mhm marka waddankaanaad timid atlanta georgiana waa lagaa tuuro oo gobolada ugu waaweyn dalkan maraykanka ka mid a si wanaagsan qacdii kuugu horreysa dalka maraykanka soo gashay maxaa indhahaaga ay soo qabteen horta aasha waa mahadsan tahay runtii mar kasta ood meel tagto aad ku cusub tahay wax kugu cusub ma wey ma weynaysid waa run markii igu horreysay horta waxaan la kulmay anigoo sida laamiga u goyn raba marka horta airbortka markaan kasoo degay janis ma ana heli habeen ay ahayd laakiin si kastaba halkan markaan imid laamiga anoo goyna waxaan arkay tareen ayaa waddada iga xiray marka waxaan sir bal intuu intuu gudbay bal iska sug ilaa in tareenku mid dhammaanaya maba ahane sidaan u sugayey u sugayey u- soddon daqiiqan taagnaa oo tareen aan sugayey Usdaba malaa ku mid fura.
xa- mid xamuul ah haya maanta oo dhan gararab gururub gururub garabtaa ku haya gar wareedha wuxuu goorma dhammaanay turkiga tareen wuu joogaa laakiin ma- kan oo kale ma ahayn intaa lama ekayn kani waa soddon daqiiqan sugaya meesha aan taagnaa malaha ilaa iyo soomaaliya dacalkiis hayste marka waxaan sir marka waxaan siri ma dhowr xabaa la isku sii xiro oo de hal tareen maba aha intaani haye marka waxyaalaha igu dhibka badan marka laakiin waxaa iga sii darnayd marka jidka aad goynaysoo kale ha batoonkan la riixayo haye waa markii igu horreysay mid baan mid baan wada socona markasan raadhinkaan wadada goyn markas wara sugniya waad walantee meeshaan batoonkan al riixaaye wara Ay.
batoonku muxuu ahaa haddaan eega badhan baa meeshan ku yaala iyo qof xaggaa u sawiran oo jidka inaad goy kuu tilmaamayo waxba itustusay fara badan haye maxaa ku Wax arkay ya- marka badhankii baad riixday maxaa kuu soo baxay badhankii ma reexay mise taagnow warhadha aw badhankii maba shaqaynaya er sig buu yidhi marka sig waa nya haddaan in doora taagnaawo qofkii wuxuu soo sawiray eh, gacantii waxay soo sawirtay shan farood meesha ku sawiraa qof lugaynaya markaasu yidhi haddaan jaanis uhaysanaa inaan goyno haye marka waa soo soco marka iyaduna la yaabka ahayd laakiin waxaasoo dhan waxaaba iiga sii darnaa dadka buubuuran meeshan jooga waa la yaabo anigu dad zaid zaid zaid weligii ma arkin kuwaan oo kale sida u buuran caasho maxay taa dadkan maxay cuneen waa laga jeesan waayo saba kuwi aan laga jeesan karin bismillah hadda waaba maba ma soco karo xata qaarkood waxaa iga daranba baabuurka intuu kursiga dam kursigii uu baabuurka str intuu fidsaday Ah.
iyo asagoo jiifa baabuurka wadaa intuu leegyahay kursigu qariyay aa ila ileen meeshii steerinkii iyo kursigii inta udhexaysa isagaa buuxiyey qofkii isaga maba deeqaysay wuu seexday
laakiin Yeah, laakiin marka- ja- wadankan marka waxyaala mhm wadankan warkiisaa ku dhiman haye mar haddaad tiri dad waaweyninkooda aan la yaabay mar haddaad tiri ha nin aad u dhuuban inaad tahana waa ku ogaa kolley aniga si waa sidiis weli isma bedelin markaa is ilaali meelna baa ku darsantay meelna kuuma jirto inaad intaas la ekaatid wadankan
maya maya ma taa marteenaye ma gobolkaana keliya mise gobollada dhan ba dal ka dhexaysa ma ogi dal Waa- fara badan de gurigii malaha guriga kugu xiga maba arkaysidba haye anagu magaalooyin waxaanu jooga em, dhirta iyo guryahu guryuhu badan yihiin oo geedka halkaa midka halka laakiin halkan guryihii geedi geedihi baa badan kuwa waa gartay ha qofka hadduu dhinaca kale maro maba arkaysidba marka waa la yaab waxaa kaloo igu darnaydba ha waxay ahayd highway toddoba jida oo sii socod iyo soo socda toddoba iyo toddoba afar iyo toban halkaana ku arkay kuwa waa gartay weyninka wax bismillahi ra- meel walba de waxbaa lagu dhajiya halkan lagama goyn karo halkan laga goy halka waa bunta halkaa isku mara xaggaa mara jeerada ka dego ya waxaasoo dhan tii igu darnayd baan kuu sheegaya hadda haye cashay waxaan la yaabay waxaa laigu yidhi mid baa la yidhi war tigid baa la siinaya kaa tigid haye markaasaan markaasaan waxaan idhi talow ma abaalmarin baa mise gordha buu dhoofayaa bay soo gashay haye
midkii la joogaan weydiin waxaan rabaa wax tigta markaasuu yidhi jidku si gooy si qalada u gooyo dhinaxaa la siinaya war la
garaa garaaca loo dhiibay war ya alla yaqaan ya allah yo sidii ran baa ka dhacday marka jaakada waxaan ina kuugu kordhin lahaa mhm tikidkaas weliba haddaad qalad u goyso oo adoo qalad u goynayo waddadii ay dhibaato ku soo gaarto adoo weliba dhibanihii ah ayaa haddana tikidka Mhm.
lagu dhiibaya marka meelaha aad goynaysa sida gaar ahaan waddooyinka halista ay ka jirto oo kale badhankaas Mhm.
badhankaas lagu tusoy ha isku ilaawin marna ma markaa dhintaa tigid la siinaya mise marka anoo nool labadaba haddaawad haddaa- haddaawad qaldan tahay ya taas waa ziyaade haddaawad qaldan tahay marka aada isku ilaali casho waxyaala badan lala yaabo waa la arkaya laakiin mashaakil male waa laga gudbiya waan isleeyahay aad iyo aad aad iyo aad mar kalean is waraysan doonaa axmed jaakid aad baad mahadsan tahay waa mudan taas
qaybtan u dambaysa ee barnaamijka caweyska washingtonna dhegaystayaal waxaan idinku maqashinayaa aweys sheekh nuur oo ah fanaan da'yar kabanka garaaca aweys waxa uu ka cayaaraa hoteelada iyo meelaha loo damaashaado ee magaalada muqdisho waxaana uu qaadaa heese ay badankood iska leeyihiin fanaaniinta soomaaliyeed ee waaweyn aweys waxa uu ku caan yahay in dadka ay ka dalbadaan heesta ay jecel yihiin isagana uu markaa u qaado toddobaadkii hore ayaad barnaamijkan ku maqasheen aweys waxaanan caawa idin hayaa isagoo qaadaya heesaha kale ee ay dadka ka codsadaan wariyaheenna magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle okey oo muqdisho ku waraystay aan idinku wareejiyo waxarba fanaaniin badan baad qaaddaa dadkuna dee way way way jidboodeen qaarkoodba heestan maxamed suleymaan tubiic allah u naxariistee boqorkii codka heeso badan buu lahaa laakiin dhowr hees baa halkan saaran ood aad u qaadda adigu dadkuna ku yaqaanaan tee baa soo qaban lahayd
cusub ma dego cudurka hayaa cablawaad maqashay antar baalahayow cimri batay waaqibxameya
waxbaa ka dhacay maxamed suleybaan tubeec iyo heesta aweysba codkiisa uu ku sii larayay kabankana uu garaacayay aan wada dhegeysan
shacabka cod dalabaadkooda waaye shacabka dalabaadkooda waaye haddii aawo layga dalbaano aqoonaysta inaan raadiyo aan soo xafido aan isku taxlujiyo heesahan waad xafidaa intooda badan waad raadisaa
saas marka intee bay kugu qaadataa walaa adiga usbuucii inaan soo xafido hees waliboo layga dalbo aan jeclahay markaa usbuuci soo xafido usbuucii dambe si shacabka aan ugu qanciyo heesta iyadoo diyaara aweyska washington baad naga dhegaysanaysaan waxaana marti ku ah aweys sheekh nuuro fanaan daayar oo muqdisho ku sugan welibana de kabanista ah kabankan iyo iyo fanku ma kala foga mar walba heesaha sida gaarka iisoo jiita waxaa ka mid ahayd heestii beledweyn xasan aadan baan kusoo laabanaynaa mar kale heestan beledweyn dadku aad bay kaaga dalbanayeen intan arkay ma adiguma si gaaraad heestaan u jecesha la heesta waa hees cajiiba markii hore qaabkii loo sameeyey iyo qiimaha ay leedahay iyo abwaankii ay ku dhalisay heestaasi markii ay ku dhalisay abwaankii inuu heestaas sameeyo sida aniga hadda maqalka aan ku qabo intaan xasan aadan heesta loo dhiibin abwaankii qisadii waa ka sheekeeyey sida lay sheegay heestaasna waa hees aad aada loo jeclayahay waxafiday shacabkii mar walba haddii ay dalbaayaan ay kuleeyiin heesta beledweynaan rabaa qof waliba heestuu yaqaano kuleeyaha hala qaado hees cusub caawa hadda haddii aan qaado xataa ma yaqaanaan dadka laakiin waxay yaqaanaan heesihii ay hore u maqli jireen
heestan waxaa la yidhahdaa xasan beledweyn marka laga hadlayo de mulaxamiistihii saare iyo la kulmay iyo waa heesaha ugu adag bay ka mid ahayd dhanka in in laga daba qaado fanaanka marka adigu ma keenta bay kula taa qaabkay ahayd
wallaahi kolley fanaanka qaaday iyo codkiisu kheyr allah siiye horta waa fanaan aada qiimo u lah weyn annaga hadda ma gaarno laakiin qofka erey ahaan iyo qaabka inay iska dhegeystaana aan aan aan aan u qaadnaa maaya intaan dhegeystayaasha u ciyaarin maxaad naga maqashiin karaysaa helbig
jacaylo oo dariinu diidaydeen baanu haysteen jacaylo ogaaladayno cidii baanan karino irka iyo wadnahayo ogota gaataaliyo inga bircashaaqu been baanu haysteen wigu uu butaaco beeraha waraabto bankiiso ubaaxusiiso badalkiyo galaydii laga tuuray baalko caanabkii bislaado kuladiyo ciyaara laguwa bariisto beeruu ku joogaa
markay kusoo xirtay balodweyn maxay ahayd markii beelad weyn allahayow Mm.
Mm.
beledweynalahayo kadhig berta raacada beralulaalayo belayada hareer mari
aad ugu mahadsan tahay heestaa baan u ciyaaraynaa dhegaystayaasha heestii xasan aadan samatar fanaankii weynaa heestii bilad weyn heesta waxaad moodaa de si gaara madaxa oga ruxaysay way ka duwaneed qaabka kaman garaacista heestan dadku sidee bay u dhegaystaan wallaahi dadka boqolkiiba sagaashan aaday u jecelyihiin heestaas qiimo weyn ugu fadhidaa weliba soomaalida Eh, fanka jecel haddii aan iraahdo
صوبها سوري يا لبا فوق لنتي ما نقوم بسيو بحكي ما codkaas macaan ee fanaanka xasan aadan samatar ayaan dhegaystayaal idinku dhaafayaa inta aan mar kale iska maqlayno waxaan dhammaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo بالي صبرو ثم ليلى غيري ثم بلدي أرضية بينوي صوبة لديمي بابور للايو هبالي مدو وانا لا يبوري اسمه رجب ودو مفتو مطيوي من بنات السوق بلد وين لحشتوك وحالي لبابي somebody don't care will leave that behind me.